asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kulanti wacan saaxiib yaal idalkiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba noo maqlaysaan waxaan awadayn kalinaha galab wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan kuna soo siqdaan barnaamijkaad wada sugaysay inayga laabta ku hayseen ee galab wanaagsan xubintiisa la yaabka dunida mar kale galab wanaagsan saaxiibayaal waa galabnimo talaadaha taarikhda waxay ku aastaysan tahay soddonka bisha toddobaad julaay sanadka laba kun sagaal iyo tobanka galabtoo kale waxaad maqashaan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la yaabka qodobada aad ku dhagaysan doontaan anna anan kugu soo gudbi doona haddii allaha awoodda le raalle ka noqdo galabta waxaa qeyb ka noqonaya nin u dhashay dalalka kenya waxa uu cabsi darteed u liqay mid ka mid a taleefanada gacanta sababta waan inaysoo gudbi doonaa saaxiib yaal mukulaal waxaa iyana lagu xukumay toddoba boqol iyo toban kun oo dollarka mareykanka oo magdhow ahaan markaasi u bixinayso dalka mareykanka waan inaysoo gudbi doonaa dalka ingiriiskana gabar kasoo dhacday dabaqa labiyo tobnaad ayaa markaasi weli nafta ku jirta haddaba sababtu maxay tahay barnaamijka la yaabka dunida ayaad ku dhagaysan doontaan qodobadana kale waxaa qeyb ka noqonaya haweeney ay rabaayad u ahaa u dhigtay aroos ay ku kacda lacag kor u dhaafaysa shan iyo soddon kun oo dollarka mareykanka qodobadaas wixii kale nagu soo kordha arrimaha layaabka la xiriira ayaad barnaamij ku maqli doontaan muddada hawada ku jiro dhinaca farsamada galabta waxaa ka qaabeynaya saabriin anigu cabdirashiid cali maxamed ciisi amrashka ayaan ahay sidoo kale saaxiibadu barnaamijku ay kasoo qeyb qaadan karaan haddii allaha awooda raale ka noqdo oo qadadka taleefonka waa ynu u furi doonaa balse intaana barnaamij gudagelin waxaan daahayaba oodaga kaga roganaynaa mid ka mid a kaalimaha suugaanta heesta waxaan soo qabanayaa baar dheere waxaa ku luqeynaya cabdiweli cabdullah ismaaciil cabdiweli sayid ka gabogasho wacan isku soo noqd wanaagsan
nagelaya bariisadii kula barwaaqa kula daga oo banaanki geriilay bicidkiyo shabeelkiyo babulaha libaaxiyo burka iyo qalanjadii bacaadkaisla jiifaan oo banaanki geriilay bicidkiyo shabeelkiyo babulaha libaaxiyo burka iyo qalanjadii bannaanka isla jiifaan bilcil hoos qabowlo banka ceel cadeeyo buraa iyo ku yaal gabol barkin luqunta kuu sura baasha kuula dhacadhina bilcil hoos qabowlo banka ceel cadeeyo buraa iyo ku yaal gabol barkin luqunta kuu sura baasha kuula dhacadhina barqadi maray tahay cirkoosoo burqada roob jidhaamuhu biyoobe faras boholku naaxo baabuurka urode kugu geya buundadi iyo baladki raaxada oo bartay ku dhaalaatee ay ku dhaalaatee dhalinyara badqaanta helada walaalay buurka iyo jiibti helada walaalay inta laysu soo baxay helada hunooy buuruhu daryaamaane helada walaalay goobile la bururaaye helada walaalay habla wada bureeqaahe helada boqorkiyo dhaclin xirane helada hunooy ay buraan burtiriyaane helada Wala- barqadi maray tahay cirkoosoo burqada roob jidhaamuhu biyoobe faras boholku naaxo baabuurka urode kugu geya buundadi iyo baladki raaxada oo bartay ku dhaalaatee ay ku dhaalaatee dhalinyara badqaanta helada walaalay buurka
mar kale gala wanaagsan casiro qurux badan ayaan hawada in kalanay saaxiibayaal barnaamijka ayaan guda galaynay saaxiibadu labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan sideed iyo labo ay soo wici karaan mar kale haddaan ku celiyo lambarka wicitaanka labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan sideetan iyo labo ayay soo wici karaan fariimuhu waa labo eber labo shan shan sagaashan lix ayay fariimaha kusoo hagaajin karaan saaxiibada waxaan ka codsanayna markaasi kala saaraan lamada lambar Een, labo eber labo shan shan sagaashan iyo lix waa fariimaha mar kale lambarka fariimaha labo eber labo shan shan sagaashan iyo lix ayay fariimaha kusoo hagaajin karaan wicitaankuna waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan sideetan iyo labana waa ay soo wici karaan saaxiibada kale ayaan markaasi goordhow jaleeci doonaa haddii allaha awooda raali ka noqdo balse barnaamijka qodobka ugu horeeya ayaan soo qabanaya dalka maraykanka waxaa laleeyahay mukulaalaha waxaa lagu xukumay lacag gaaraysa toddoba boqol iyo een, toban kun oo dolarka maraykanka ah Een, mukulaal sawirkeeda loo isticmaala xayeysiin ayaa lagu xukumay lacag dhan tobo- waa toddoba boqol iyo toban kun oo dolarka maraykanka kadib markii sida la sheegay shirkadda sawirka isticmaasha ay ku xadgudubtay heshiis horey u dhacay shirkadda mas-uulka ka ah shirkadda mas-uulka ka ah een, ee, mukulaasha oo lagu magacaabo crust lat limited ayaa dacwad ee, ku oogtay shirkadda samaysaha bunka oo la cabotaa oo markii hore ee, lagula heshiiyay in sawirka mukulaasha u isticmaasho bunka qabow oo keliya balse waxay u isticmaashay alaabo kale oo dheeraad ah mukulaashan oo lagu magacaabo tardars wise ayuu sawirkeeda aad ugu baahay u baahay aan irahdo sanadkii laba kun iyo labiyo tobankii waxaana aad loola dhacay shucuurta murugada leh ee wejigeeda ka muuqda sanadkii laba kun saddex iyo tobankii shirkadda waxyaabaha la cabo ee granada befrages oo ay wada leeyihiin wiliya aabihii oo kale ah nick iyo powel sanvos ayaa qoyska mukulaasha kuleh la galay heshiis ku kacaya boqol iyo konton kun oo dolarka maraykanka si sawirkeeda la yaab kale lagu dhejiyo bunka ay shirkadoodu samayso shirkadda granada ayaa iyaduna dhankeeda ka furatay dacwad ka dhan ah qoyska mukla waa qoyska mukulaasha waxayna ku eedeysay in sidii lagu heshiiyey dhankooda aysan ka soo bixin waxyaabaha qaar mukulaasha oo lix sano jir ah ayaa mulki ayaa milkiilo ka ah shirkad magaceeda lagu qoray iyo sidoo kale weliba alaabo kale markaasi keenta waxaa xitaa jira aflaam ay jishay mukulaashan iyo bandhigyo telefishin ayay markaasi kasoo muuqatay weli saaxiib yaal barnaamijka la socotaan aragtiyadiinana goorra waan isii doonaa qaadka taleefanada labo iber labo shan shan sagaashan iyo lix waa fariimaha labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan siddeetan iyo labana waa wicitaanka goorrow ayaan saaxiibada fursadda sii doonaa iyo jiibtiyeelala walaray inta laysu soo baxayeelala hunooy buuruhu daryaamaaneyelala walalay goobdile la bururaayeelala walalay habla wada bureeqaaheelada boqorkiioo dhaclin xiraneel mar kale galab wanaagsan saaxiibada ayaan jaaniskooda sii doonaa dhinaca fariimaha ayaan ku hormarayaa asalaamu calaykum waan ku salaam cabdirashiid waxaan salaamayaa siyax samri jecel caashe cuud ifraac sooshiyaal micraaj sawturaxma iyo dhammaan dhegeystayaasha wariyaasha radio cadaada waa saacadiya oo joogta xaafadda haraale waxaan dhegeystayaasha waa u wadaa waxaa la leeyahay qodob mar la yaab leh marna waa wax iska weydiin kara waxayna tahay safaro badan oo aan ku maray dalkeena soomaaliya waxaana ku arkay gobollo afar iyo labaatan saac gudahood wax laga laga cuno lix jeer haddaba ayaa la leeyahay qodobadaas ama waxyaabahaas ayaa igula yaabana dhegeystayaashana aley qudhooda waan ka sugaynaa dhinaca leeyabka si haraad baad u mahadsan tahay saaxiibada ayaan jaaniska siinaya dhegeystaha wicitaanka ayaan soo dhaweynaya alaalo calaykum salaam waraxmat soo dhawo walaalo magaca iyo goobta igu celi magaca mar kale ayaan halkee joogtaa waxaad la socotaa barnaamijka qodobada la yaabka dee aad dhegeysanaysa si gaara maxaad ula yaabta adigu aad bad mahadsanta dhegeystahaas wuu isku mashquulsan waa ka gudbaynaa saaxiibada kale ayaan fursadda siinayna ee doonaya inay markaasi barnaamijka ka qayb qaataan saaxiibada haddii aan xasuusino taleefanada ay barnaamijka kaga qayb qaadan karaan labo eber labo shan shan sagaashan lix waa farriimaa saaxiibada soo wacayo waxay ogaanayaan inaan lambarkaasi laga qaban doonin war haddii ay soo wacaan lambarka labo eber labo shan shan sagaashan lix waa farriima oo keliya dhegeyste nala ilaali anshaxya iyo habsocodka barnaamijka wicitaanku waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan siddeetan iyo labo lamarkaas ayaa soo wici karta dhegeystaha naqadka alaalo
halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmat soo dhawo walaalo magacayo goobta ani samia
najmo najma waa la socotaa barnaamijka
haa haye gudagal najmay barnaamijka haddaa la socota qodobada si gaara maxaad ula yaabto waxaa la yaabay waxaa la yaabay bisada bisada laga xukumay ee lacagta lagu xukumay haa haye adigu dhankaaga ee najma galata waxa la yaab miyaad noo haysaa
maya maya maya anigu waxaa la yaabay weli waan yara waxaa la yaabay waxaa la yaabay maarka aad baad mahadsan tahay waan kaga mahad celinaya walaashay qaaliya dhinaca fariimaha assalaamu calaykum walaal sare waan ku salaam cabdirashiid waa ma-ido joogta xaafadda haraale aniga waxaan la yaabay ayaa la leeyahay ninka taleefanka laqay wallaahi cabsi haddii taleefon loo laqaayo caadi ma ahan waxaana u malaynayaa inuu qof khatara yahay sidaan ayaan u taagay galabtay ha- galabtu ha ku wacnaato walaalkii adigana gala wanaagsan baa kule walaashay qaaliya saaxiibada kale ayaan weli fursadoo siinaya ee doonaya fariimaha assalaamu calaykum waa u boqorka farxadda waan ku salaamay cabdirashiid waa xidigta nolosha caashe cuud oo ku sugan baa laleeyahay xaafadda banaadir war caashe cuud ee hogol baa kugu galata banaadir miyaa usoo wareegta waa safar iga dambeeya een waxaa la yaaba ayaa laleeyahay mukulaasha baybay cabdirashiid galab wanaagsan galab cudoon ayaa laleeyahay in noola wareega adigana sidaas oo kaleeto farxaad ku nool walaashay qaaliya saaxiibada wicitaanka ayaan jalleci doonaa dhankooda janiska waan sii doonaa waan isku dhex wadi doonaa saaxiibada fariimaha iyo sidoo kale kuwa wicitaanka bada dhegeystahan wicitaanka ayaa janiskiisa siinaya alaala calaykum salaam waraxmat soo dhawo walaal magacaayo goobta waa cabdullaahi jooganeys cabdi mahad waad la socotaa barnaamijka
waxaan leedahay walal
bisadda xukunka lagu rido lacagta lagu ganaxaa la yaabantaa haa aad baad umahadsantaha saaxiib sare aan kaga mahad celinayna sida wacan aad markaasi barnaamijka kaga qayb qaatay weli saaxiibada kale ayaan fursadda siinayna ee doonaya barnaamijka ka qayb qaataan dhegeystahan kale wicitaanka alaala
halo alo asalaamu calaykum
alaykum salaam walal soo dhawo walaal magaca iyo goobta
walal waa nuur jawaabee nuur waad la socotaa barnaamijka
walal si wanaagsan ma uga dawaaniyo ugalanta codsi aan wataa aada leer haye codsiga waanu u gudbi doonaa nuur waana tixgeli doonaa haddii aynu ka gaarno balse qodobada si gaara maxaad ula yaabta adigu galabta
yo gabadha dabaqa dheer ka soo dhacaan aan la yaabo see ula fuusho
ma gabadha dabaqa labiyo ee dabaqa labiyo tobnaad ka soo dhacda haddana weli nool
ha la yaabanayo codsigu waa haysta walal ee dhextaan looga dhigtaan heeste
haysta aadan shimbir laakiin ku luuqeynayo wadaniga heese wadaniga miya
aadan shimbir aad baad umahadsantaha saaxiib sare aan kaga mahad celinaynaa Een, sida wacaana barnaamijka kaga qayb qaatay fariimaha ayaan jaleeci doonaa abow cabdirashiid ani waxaan la yaabay eh, leyla loofka oo joogtay leyla bakin waxaan codsanayaa heesta ii daaya yarata waan ka gudbayaa saaxiibkaas asalaamu calaykum eh, dadayaasha barnaamijka ayaan aragsan oo joogta bakin aniga waxaan la yaabay ayaa laleeyahay ninka gabadhiisa jeclaada eh, wuxuu yidhi gabadhan ayaan jeclaada waxa eh, waxayna fariintaas aad bay iskugu darsan tahay ka gudbaya saaxiibadaha ka codsanaya fariintan soo kala saaraan si ay u fududaato assalaamu calaykum faadumo daahir aan la yaabay mukulaasha aad baad mahadsantaha walaashay qaaliya wicitaanka ayaan jallacaya dhegeystahan qad ku jira halo halo halo asalaamu calaykum sanaq walal waxaan rabaa heesta wax warasuu dhaayda waxay ugu jiraan qofka diin kara waad mahadsan tahay saaxiib waan ka gudbaya saaxiibada waxaan ka codsanayna in nala ilaaliyaan bal anshaxa barnaamijka Een, heesu barnaamijku ma aha barnaamijkii dalabaadka waa barnaamijkii la yaabka hadba een, fursad waxaa haysataa inaad ka aragto iyo dhiibato qodobka si gaar aad ula yaabtay haddii adigu la yaab haystana aad nagu biiriso ayaad fursad u haysataa laakiin ma aha barnaamijku barnaamijka dalabaadka galab wanaagsan way badan tahay xibnaha kale ayaa inta badan dalabka dhegeystayaasha tixgelina dhegeystahan kale ayaan janiska siinaya halo halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma waa ku maqla walaal soo dhawow
cabdirashiid waan salaamay waxaan la yaabanahay ninka cabsida ku dhaqay telefoonka ninka cabsi dartiis taleefonka u laqay
haa haddii nin adiga aan kula kaftamo eh, haddii eh, lagu soo wajo cabsi badan kusoo foo saarto miyaadan taleefon laqdeen
aniga cabsida waa iska badan tahay telefoon iyo wax ka badan baa loo laqin karaa aad baad umahadsanta saaxiib sare waan kaga mahad celinaya sida quruxda badan aad barnaamijka kaga qayb qaata saaxiibada kale ayaan fursada siinaya dhegeystahan kale wicitaanka halo halo halo asalaamu calaykum
عليكم السلام walaal soo dhawow dabaylna way kuyu- kugu yara furanta haddaad iska xadidi karto magacii goobta
ونور ديغو تشو ديغلو nuur deeq saaxiib sare waan kusoo dhaweynaa mar kale gala wanaagsan deeqle barnaamijka galabta sidee looga dhegeysanaya saaxiib
أبو ضد ضد ضد ضد يا أبو haye qodobada waa la socotaan filayaa si gaar ayaad ula yaabta
أبو سيجار قلت حولي يا أبو فلاش يصور كذا mukulaasha waxaa la leeyahay shirkad bay milkiile ka taho een, sawirkeedii baa si qaldan loo isticmaalaa haddana waxay dalbatay in toddoba boqol iyo toban kun oo dollarka maraykanka ganaxaan magdhow ahaan loo siiyo
هذه هذا ni lacag intaas gaaraysa aad baad mahadsantaha saaxiib sare een, saaxiibada kale ayaan fursadda siinaya dhinaca fariimaha ayaan u jaleecaya asalaamu calaykum wariga c c m rashka een, nalka oo joogta waa nalka oo joogta waa kaalaadra waxaan la yaabay een, haweeneyda ayaa laleeyahay ayga lacagta badan ku aroosisay aad baad mahadsantaha walaashay qaaliya nalka asalaamu calaykum fitixi waan ku salaamay cabdirashiid rashka walaalkay ani waxaan la yaabay ninka taleefanka ee laqay bay cabdirashiid gala wanaagsan annaguna gala wanaagsan baa kulena walaashay qaaliya qodobo dhowra aad u xiisa badan baa noo soo socda markaan wicitaanka jaleecaya halo halo
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmat soo dhawo walaal magacayo goobta
walal waa ibraano joogo qofsaar waad la socdaa barnaamijka kaabe
Ah, waa la socdaa haye een, qodobada ee, aan soo gudbina si gara maxaad ula yaabteen
dadaan walaa la yaaba inaan lacagta qaadayno aad baad mahadsan tahay Een, saaxiibada dib nagala soo qabsada mar kale waxaan xasuusinaya saaxiibada waxaa moodaa weli taleefanada inaysan kala saarin taleefanka fariimaha fadlan fariimaha oo keliya ha ku koobnaado labo eber labo shan shan sagaashan lix haddii aad soo wacdo ogow dhegeyso lagama qaban doono balse taa badelkeed ee, kuma suura gelayso inaad barnaamij ka qayb qaadato laakiin wicitaanku waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan sideetan labo labo eber labo shan shan sagaashan lixna waa fariimaha hale hale
alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu galab wanaagsan galab cudoon soo dhow walaalo magacay goobta
walaalkii abshii waa mahadsan tahay raxsooshiyaala muqdisho ku sugan waa social muqdisho galabta iga waran barnaamijka see looga dhegeysanaya intaa ka warqaba kar ilaaw loo dhegeysanaa walaalkay dhegta baa lagu hayaa iyo casiriya waa shag yaalaan
in badan in badan aad u weyn hayaga f- social ee galabta barnaamijka waa la socotay qodobaan soo bandhigna si gaara maxaad ula yaabta wallahi horta abshii waxaa la yaabay een, arrinta bisada waxaa moodaa dowladnimada intay daahday xitaa inay xayawaano jijaarsiin Mm. dowladnimada waxay Anaga ka marka- wadamada inta badan waxaa laleeyahay xataa xayawaanada sida aygii oo kale bisadii oo kale ama mukulaashii xuquuq bay leeyihiin oo xataa laguma xadgudbi karo bismillah anagana sawirka biniaadamka xitaa iskulama xisaabtano wallahi taasaa ila yaabaneed anina la yaabka aan la kulmaa oo aan wata galabta waxay tahay Mhm.
had ka hor aniga wiil yaroo isoo dhalana aa dugsi quran ka imaanay marka waa istuuriyeyna si fiican adiga wiilkii ha markaa istuuriyeyna waxaa dhana bes iyo jeji bes iyo jeji dhagaxii ugu dambeeyey iyo dhagaxii ugu dambeeyey isdhaafaan ugu kala dhaca labadeena waa kii ugu dambeeyey kii ugu dambeeyey maadaama aa, cabaar badan istuuriyanayseen ha hadhow aniga ordeen marka isna dhiiga ka socdo anin dhiig uu iga orod badiyey marka anina waa ka daba ordaya macalinkii alugu nooga soo baxay Aha.
macalinkii marka waa isdhawoleyna waa ka aamusanay hadhow galabtii guriga markaa tagna nalaga saara caleen oo aaroonaana galabtii waxa u gambinay madaxaana xanuuna camal si fiican waxaa iiga darnay subaxii markaa tagnay naa wallahi nalaga xiray sabta nalagu dhejiyey horta
washabsi baa laku qaada wallahi waa shubkeed isku qaada marka daadad wala yaaba igu noqota aniga aad baad umahadsanta aad baad umahadsanta soosyaal waan kaga mahad celinaya sida quruxda badana barnaamijka walaasha naga qayb qaateen Een, boqorka farxadda cabdirashiid waa xidigta nolosha caashe cuud s- soo laabatay cabdirashiid waxaan u socdaa ayaa la leeyahay jaamacadda ku taala masar iisoo duceey cabdirashiid allah kuu fidaya waan kule walaashay qaaliyaha een guulna waan kuu rajeynaya iyo sidoo kale waxbarasho horumar dhan assalaamu calaykum naimku waa adna waxaan joogaa haraale waxaan la yaabay bisada ee lagu ganaaxay lacagta galab wanaagsan sisi amrashka salaansare aniguna salaan qurux badan baan ku leeyahay walaashay qaaliya cabdirashiid wallahi anigu taleefon ma liqay ninkan waa la yaabaya lele aad baad mahadsan tahay Een, saaxiibada kale ayaan weli fursadda siinaya doonaya barnaamijka inay ka qayb qaataan Een, goordhow dhinaca qodobada kale ee xiga ayaan soo qaban doonaa oo markaasi ku xuji doona balse markaan een, dhinaca farsamada ayaan dib ugu laabanaya waxaan soo qabanayaa maxamed baafan xumayso maxamed jaamac fanaanka la yidhaahdo
maxabsibaa mudankiisu ma xukun baa noloshiisu maxabad baa biladiisu ma xisbibaa dadka laaya maxabsibaa mudankiisu ma xukun baa noloshiisu maxabad baa biladiisu ma xisbi baa dadka laaya ma xujaa dabargoyna ma xumaa la daboolo xidigihii waddankeenu ma xujaa dabargoyna ma xumaa la daboolo xidigihii waddankeenu xarig miyaa miyaa sharaftoodu maxamar baa harasowyo ma hargaysa xaramkiya ma xujaa dabargoyna ma xumaa la daboolo xidigihii waddankeenu ma xujaa dabargoyna ma xumaa la daboolo xidigihii waddankeenu xarig miyaa miyaa sharaftoodu ma xamar baa harsowdo ma hargaysa xaramkiya soomaali hahaha waa isku xeere hadmay xumaatadu faafte hadma xaqii la ilduunfay ha xusuusta ka saarnay gumaysigaan gumaysigaan ka xorownay
mar kale galab wanaagsan saaxiib yaalayaalaha waddankaana saaxiibada dib nagala soo qabsada saaxiib yaalaha la socotaan oo aad maqlaysaan waa barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa layaabka dunida radio cadaada sideed sideed dhibic shan magaartiisna oo aad nagala socotaan Een, saaxiibada dib nagala soo qabsada wicitaanku fadlan waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan sideetan laba waa wicitaanka fariimaha oo keliyana waa labo eber labo shan shan sagaashan iyo lix Een, qodobada kale ee barnaamijka ayaan gudagalaynaa Een, qodobkan waxaa la leeyahay haweeney ayaa ay rabaayad u ahaa waxay u dhigtay aroos ku kacaya lacag kor u dhaafaysa shan iyo soddon kun oo dollarka maraykanka haweeney lagu magacaabo marisa john leff oo ku nool dalka maraykanka ayaa markii ugu horreysa samaysay mid ka mid a dhacdooyinka dunida ugu layaabka badan gabadhan ayaa ay rabaayad u ahaa oo lagu magacaabo fleta waxay u dhigtay aroos heer s- eh, markaasi heerkiisu sarreeyo eh, islamarkaana ku baxay lacag iyo sidoo kale qarash aad u fara badan fleta oo ah eyga gabadhan rabaayad ahaanta u haysato ayaa waxa uu muddo daba jooga ey kale oo dhadig ah ka oo ku noolaa xaafad daris la- la ahayd guriga gabadhan marisa john lefa oo ah haweeneyda eygan rabaayadaysatay ayaa ugu dambayn go-aan ku gaartay inay ku darto saaxiibtiis oo in muddo ah u qabay jacayl xaddaaf ah sida ay iyadu ku doodayso marisa waxa ay la hadashay nin kale eyga dhadig kaa oo doonaysa inay ku darto fleta waxayna u sheegtay inay doonayso in eygeeda ay ku darto kiisa dadaal dheer iyo sidoo kale iskuday badan kadib waxaa la isla go-aamiyey in la isku daro labadan ey intaas kadib marisa waxay go-aansatay inay u dhigto aroos heer sare ah waa aroos si heer sare ah loo soo agaasimay xafladda arooskana ku- ay ku qabato mid ka mid a hoteelada magaalada galbridge ee gobolka virginia oo ay gabadhaani ku nooleed xafladda arooskan waa xafladda arooska eygan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada galbridge mudanayaal ka socda gobolka iyo marti sharaf kale oo aad u badan sidoo kale munaasabadda arooska waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a fanaaniinta ugu caasan gudaha dalkaasi maraykanka kuwa oo heese mac ku soo bandhigay xafladda xafladda oo socotay wax ka badan sagaal saacadood ayaa ugu dambayn waxaa la gelbiyey eyga iyo saaxiibtiis oo la geeyey goobtii loogu talagalay intaa kadib marisa oo xisaabisay lacagta ku kacda arooskan ayaa sheegtay inay ku baxday lacag gaaraysa shan iyo soddon kun toddoba boqol sideed iyo konton kun oo dollarka maraykanka sida ay iyadu shaacisay dhacdadan ayaa ka mid noqotay kuwa ugu yaabka badan dunida waxaana aad ah u hadalhaya wargeysyada iyo saxaafadda gudaha dalkaasi maraykanka hagaag saaxiib yaal weli barnaamijkaad la socotaan mar haddii eh, inta badan taariikhda daba gasho wax kaa yaabiya waad arkaysaa ey baa laleeyahy wuxuu ku aroosaa lacag ka badan shan iyo soddon kun weli saaxiibada bal markaan janiska ayaan siinayaa bal aragtiyadooda ayaan weydii doonaa dhegeysaan qad ku jira alaala walaal waa ku maqalna aaladda nagala socota iska bakti ama iska fogey si aanay saaxiibada kale kuu maqalno aan ka xumaa dhegeystayaas weli waan ismaqli la-aan nahay Een, saaxiibada waa ka codsanayna inay iska baktiyaan ama iska fogeeyaan aaladda ay nagala socdaan mar haddii qadka laga qabto dhegeystayaal qosol buu kusoo bilaabay waan ku salaamay cabdirashiid naimku waa siman oo joogta banaadir galabtay ayaa la leeyahay een, waxaan la yaabay haweeneyda eyga lacagta badan ku aroosisay baybay aad baad mahadsantaa walaashay qaaliya waa aabbaha jacaylka oo jooga galbeed waxaan la yaabay mukulaasha lacagta lagu gunaxaya aad baad mahadsantaa saaxiib sare waa cali nuur waxaan la yaabay bisadda lagu ganaaxay lacagta faraha badan aad baad u mahadsantaha adigana saaxib saaxiibada kale ayaan fursadda siinaya dhinaca wicitaanka u jalleecaya dhegeystaan alaalo calaykum salaam waraxma waa ku maqlaa walaalo soo dhawo magacayo goobta
walaal sacdiin waa xaafadda galbeed sacdi oad la socotaa barnaamijka
haa walaal si fiican qodobada haddii aad dhegta ku weysay oo aad la socotay si gaara maxaad ula yaabta
waxaa la yaabay naagta eyga ay siisay.
eyga waxaa la leeyahay sacdi arooskiisa waxaa ku baxday lacag gaaraysa shan iyo soddon kun toddoba boqol sideed iyo konton kun oo dollarka maraykanka ah
bismillahi raxmaan raxiim walahi walaal waxaan dhihi lahaa aniga eyga
aad baad umahadsanta walaashay qaali sacdiyaan kaga mahad celinayna annaguna soomaalideena tabar baa uanahay laba kun haddii naga gasho madaxa la qabsanaya waxaa laleeyahay mm, arooska ugu lacagta badnaa iyo arooska ugu qarashka badnaa baan gala waa laba kun oo keliya halkan ey baa waxaa lagu aroosinayaa shan iyo soddon kun waa kaaf iyo kala dheer saaxiibada kale ee fursadda siinaya dhegeystaan alaalo calaykum salaam waraxmat dabaysha iska yaraa xadid walaalo magaca iyo goobta aad baan uga xumaa dhinaca fariimaha ayaa jaleecaya assalaamu calaykum dhegeystayaasha ayaanu fursadda siinaya ee doonaya barnaamijkan ay ka qayb qaataan fadlan saaxiibada s- ee wicitaanku mar kale aan ku celinaya saaxiibayaal labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan sideetan iyo laba ayaa soo wici karta ogow haddii aad soo wacda lambarka sagaashan iyo lix u dambayso barnaamij kama qayb qaadan doontid Far- lambarkaas waa farriimo oo keliya mar kale wicitaanka labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan sideetan iyo laba waa soo wici kartaa labo eber labo shan shan sagaashan iyo lixna fariimo ayaad kusoo diri kartaa saaxiib dhegeystahan alaalo
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma waa ku maqlaan walaalo magaca iyo goobta
magacaygu waa naan iigu celi mar kale naan waxaad la socdaa barnaamijka haa si gaar maxaad ula yaabta
eyga ayga ee, lacagta badan lagu aroosiyey haa aad baad mahadsanta walaal sheekh qaali waan kaga mahad celinayaa sida wacan aad barnaamijka kaga qayb qaatay weli saaxiibada kale ayaana fursadda siinaya ee doonaya inay markaasi iyana ay barnaamijka ka qayb qaataan saaxiibo dhowr ah ayaa markaasi doonaya ka qayb qaadashada barnaamijka sidoo kale qodobo dhowr ah oo ay noo harsan yihiin balse intaanu fursadda u helno oo waqti noo saamaxo ayaan markaasi dhegeystayaashan la wadaagi doonaa halaalo
alo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma soo dhawo walaalo magaca iyo goobta
doo ekro joogta baan dureere iqra waa la socotaa barnaamijka
haa haye si gaara qodobada maxaad ula yaabta
adirshida waxaa la yaaba gabadha eyga ku aroosinaysa sabta lacagta dhabo eya waxaa la leeyahay waxaa lagu aroosiyay lacag ka badan eh, shan iyo soddon kun oo dollarka maraykanka
adirshida la yaabka adduunka kamid tahay adduunka haddaad xisaabta waxa kulay kaa yaabya arkaysa aad baad umahadsanta aad baad umahadsanta walaashay qaaliya saaxiibada kale ayaan weli fursadda siinayaa n assalaamu calaykum cabdirashiid waan ku salaamay waa xaliimo waxaan la yaabay eh, haweeneyda eyga lacagta badan ku aroosisa yeelay aad baad umahadsantahay saaxiibada kale ayaan fursadda siinaya alaalo salaamu calaykum calaykum salaam waraxma walaalo soo dhawo magaca iyo goobta
safiya joogta kay wabax iigu celi mar kale waa safiya joogta dawada kay wabax safi oo la socota barnaamijka si gaara maxaad ula yaabta
eyga lacagta baa lagu aroosiyey aad baad mahadsanta walaashay qaali aan kaga mahad celinayaa sida wacan oo aad markaasi barnaamijka aad kaga qayb qaatay saaxiibada kale ayaa weli fursadda siinaya ay doonaya barnaamijka ka- ka qayb qaataan halaalo
halaalo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu galab wanaagsan casiro qurux badan soo dhawo walaalo magaca iyo goobta
galaba qurux badan walaalkay qurayshay waa beri ayaan joogaa quraysha mar kale waan ku soo dhaweynaya galab cuddoon baan ku leehay barnaamijka hore ma uga qayb qaadan jirtay mise waa galabtii kugu horreysay
in badan iyo waan dhegeysanayay laakiin galabta ayaa igu horeysa waa waxay soo jiitay barnaamijka la yaab haye ee Qu- quraysha kolley dhegta waa ku haysay qodobo badan baan soo gudbinay ayaa si gaara maxaad ula yaabta galabta
war aniga eygaa la yaabay eyga eyga lagu gurhiyo soddon iyo shan kun oo doolarka maraykanka waa waa la yaabay anaga markaan dhaananiy war waxaas waxaas aan u baahanahay le- eh, eh, war lacagta aad aad u badan meesha xayawa- xayawaanka wuxuu noqdaba dhayban ee quraysh inta badan ee, soomaalideena marka la fiiriyo hadday gara- gabadh u dalbato arooskeeda in laga dhigo shan kun iyo afar kun iyo ninka madaxa gacanta saaran wuxuu leeyahay "Mm, intaas kama bixi karo waa qarashka ugu badnaa aan galo
bidaara iga soo bixi dule lacagaas alaasa leeg markaa maqlaba anagkeena eyga waxaa lasii yaabana soddon iyo shanta kun lagu gurshiy adinka tuujooga qiimihiisa hoosoo noqda wallahi aad iyo aad aad baad umahadsanta walaashi quraysh waan kaaga mahad celinaya sida quruxda badan aad markaasi barnaamijka kaga qayb qaatay nasro oo joogta ee cadaada waxaan la yaabay munkulaasha yalel aad baad umahadsanta walaalo dhegeystahan kale wacitaanka alaalo wuxuu kula wadaagi doonaa aan ka xumaa dhegeysta saaxiibada kale ayaa weli fursadda siinaya ee doonaya inay markaasi barnaamij ka qayb qaata saaxiibka kale ayaa siinaya alaalo
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma walaal soo dhawo magaca iyo goobta
waxaa u sheegta jeclay waad la socotaa barnaamijka
si wanaagsan haye si gaar qodobada maxaa loo yaabta aad baad mahadsantaha walaashahay qaali aan kaga mahad celinayaa saaxiibada kale ayaan weli fursadda siinaya ee doonaya inay markaasi een, barnaamij ka qayb qaataan saaxiibo dhowra ayaa markaasi een, u haylan saaxiibada dib nagala soo qabsaday een, labo eber labo toddobaatan waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan sideetan iyo labo ayay soo wici karaan mar kale haddaa ku celi lambarka wicitaanka een, waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan sideetan iyo labo ayay soo wici karaan wicitaanka haleelo
halo waan ku maqlaa soo dhawo walaalo magaca iyo goobta aad baan uga xumay dhegeystahaas qaadka ayaa ka go-ay saaxiibada dib nagala soo qabsa haddii aan xasuusiyo lambarada labo eber labo shan shan sagaashan iyo lix waa fariimaha labo eber labo shan shan sagaashan iyo lix waa fariimaha labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan siddeetan labana waa wicitaanka dhegeystahan wicitaanka alaalo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma walaalo soo dhawow magaca iyo goobta buuq baa kugu furan adigoo maasan ee ka dhex bax ee, ee, qodobada haddaa la socota si kale maxaad ula yaabtay eyga soddon iyo shanta kun ee la- xafladii arooskiisa ay ku baxday aad baad umahadsan tahay saaxiibada kale ayaa weli fursadda siinaya ee doonaya inay markaasi barnaamijka ay ka qayb qaataan eya waxaa laleeyahay waxaa uu ku aqal galay lacag gaaraysa shan iyo soddon kun toddoba boqol konton iyo sideed doolar Mhm. marka waa lacag aad u badan saaxiibo badan baa isweydiinaya sidee u dhacday saaxiibadan kale ayaa fursadda siinaya halo halo
salaamu calaykum calaykum asalaam waraxma soo dhowo walaalo galab wanaagsan galab cudwan magacayo goobta
galaab lamida kawsar uu ka socaysaa banaadir star kawtar waan ku soo dhaweynaya mar kale galab cudwan baan ku leeyahay waad la socotaa barnaamijka
si wanaagsan walaal si gaar ah kawtray maxaad ula yaabtay galabta
rumaantii wax walba waad kumaysaa inaad dunidaan joogto layaabkeedaaad ka fara badan Mhm.
laakiin waxaan si aadan la sii yaabay eyga eyga loo guurinayo oo intaasoo lacaga uga baxayso soomaalidan waxay markaas eh, waxaad arkaan wayba la yaabayaan because qoys haddii iga samaystaan ay la yaa- aysan laga qaadi karin lacag marka aniga laftirkayga layaabaan ku wadaa galabtay Mhm, si fiican
Een, horta aniga hadka hor layaab ugu dhacay een, Mm.
aniga bisad bisad hadda waxaa la sheegoyaa een, lacag lagu xukumay laakiin aniga bisad baa i bursatay Idinka- adiga bisad baa ku fursatay
sidee saa caawiyen maalin xaafadii u jiifa si fiican xilliga markaa xilliga ee ku dhowdaha xilliga ee baasilka ama dhalitaanka marka Sif- saasay ahayd Mhm.
marka aniga waan- waan dila bisada iskaa kicinayay kabacdi aniga xaafada iga ciirisaba adiga muddo waxay ciirinaysa adiga boqol boqol silaab camal eh marka adiga kawtray een, bisad inay tahay wuxuu ma ogeed mise xayawaan kale baa u haysatee
maya bisada rabaayada bay xaafada ii joogta laakiin dadkan oo waxaa ra- rabaayadeyna aniga waa ka cararo markas laga bilaabo bisa dambe iyo wax rabaayadeynayo maba aaminayaba way kugu soo way kugu soo kala wareegtay Sababta ah, xaafada iga ciirisamaano way kugu soo kala wareegtay miya
ah Aad- kala wanaagsan lacagta.
aad baad umahadsan tahay kawtar aad baad umahadsan tahay waxay leedahay kawtar bisada lacag lagu xukumaa la arki jiray ani bay cirsatay aad baad umahadsan tahay kawtar waa kaga mahad celinaya sida wacan aad barnaamijka kaga qayb qaadatay asalaamu calaykum cabdirashiid waan kuu salaamay waa naciima nadar oo joogta galbeed waxaan la yaabay eyga ayal aad baad umahadsan tahay cabdirashiid aad baan ula yaabaa eyga lacagta intaa dhan ee lagu bixiyo wallaahi waa waxa lala yaabo bay walaalka adiguna aad baad u mahadsan tahay assalaamu calaykum cabdirashiid waa ifrax social oo soo laabatay waxaa dhankayga duco halkan uga diraya caashe cuud waxaan leeyahay caaisha ilaahay ha kugu fududeeyo laakiin masar maxaa u aadaysaa muqdisho leh ma timaadido caasha laakiin su-aal hogol shimee ka guurta banaadir ayaan kaa maqlooya jawaab baa laleeyahay. waan filayaa inay ku maqlayso saaxiibada kale ayaan weli fursadda siinaya assalaamu calaykum waa nasir nadar oo joogta haraale waan ku salaamay cabdirashiid Eh, waan ka maqnaa ayaantan ayaa laleeyahay barnaamijka gala wanaagsan waxaan la yaabay eh, ninka fulanimada u liqay taleefanka waa la yaab wallaahi cabdirashiid gala wanaagsan galab cudan babay annaguna gala wanaagsan baa kulina walaashay qaaliya saaxiibada kale ayaan fursadda siinaya wicitaanka ayaan jalleecaya halo halo
Halo.
halo asalaamu calaykum
Halo.
soo dhawo walaalo magacayo goobta
Halo, waa ibraac joogta weydadii.
waad la socotaa barnaamijka
Ah, si gaara qodobada maxaad ula yaabto
waxaa la yaabay eyga la aragtay.
eyga lacagta badan ee ku baxda arooskiisa
Ah, oo adiga si aan ku saarayaa guriga laga yaabaa baal. Ey, iyo igu celi
bal guriga aan gool guriga aadi miyaa la geeyaa ama aad u weyn kolley waa gaalada ayaga inta badan xasaasiyt ee xanaanaysta guri bay u sameeyeen ugu talagaleen labadana ay gurigii bay geeyeen meeshaas ku wada xireen kolley waa gaalada dhaqankooda inta badan ayaga xayawaanadaas xanaanaysta
oo aad baad umaasanta walaasha qaaliga Een, saaxiibada kale ayaan weli fursadda siinaya doonaya inay barnaamij ka qayb qaataan Een, qaybihii dambe barnaamijka waan ku siiqeynaa bal qodobada xiga oo kale ayaan markaasi een, ku laabanayaa Een, qodobka xuna ee, markaasi ee, waxaa la leeyahay dalka kenya ninba cabsi dartiis waxaa u laqay taleefon argagax iyo amakaag ayaa koox dhaqaatiira oo reer kenyaan ah ku dhacay kadib markii ay sawireen caloosha maxbuus ee ka cabanayay kadibna ay ku arkeen ama sawirkii muujiyay in aalad culus oo aan caloosha awoodi karin ay ku jirto qalliin deg dega ayaa loo sameeyay maxbuuskaas oo ka tirsanaa maxaabiista xabsiga nafiisha ee dalka kenya markii qalliinka dhammaaday ayay dhaqaatiirtu shaaca ka qaadeen in caloosha maxbuuskaasi laga soo saaray taleefanka gacanta lagu qaato ee meebalka loo yaqaano sida dhakhaatiirta qaliin ka samaysa sheegeen taleefankan oo baci ku duubneed ayaa loo malaynayaa in maxbuuskaasi liqay kadib markii laga war helay in si jirdil ah lagu samayn rabay maxbuuskan oo ku xukuman xabsi daa'in ayaa la sheegay inuu taleefankaasi ahaa mid uu isagu lahaa oo iska- markaasi uu ka soo galayba xabsiga inuu uga dhex galo ay suuragal u noqoto balse markii la oga- la ogaaday ayuu iska daayay inuu liqo oo markaasi uu qariyo hase yeeshee markuu caloosha xanuuntay oo jog waa markaas ariraada joog iyo jiefba kari waayey ayaa maamulka xabsiga u dalbaday in la baadho halkaas oo dhakhaatiirtii baaritaan ka samaysay codsadeen in loo diro baaritaan ra ee raajada ama x-rayga ah taa oo natiijadii lagu ogaaday in taleefon mobile ah ee caloosha uu ku jiray kadibna waxaa lagu sameeyey qalliin saacado qaatay oo laga soo saaray ee, taleefonkii Een, maxbuuskaas oo ku xukuman xabsi daayin ayaa loo eh, markaasi loo badiyey in si qarsoodiya taleefonka xabsiga eh, loogu soo geliyay kadibna uu liqay markii laga war helay sidaa waxaa yidhi mid ka mid a dhakhaatiirtii qalliin ka samaysa ninkan mobilka liqay mar kale saaxiibada gala wanaagsan galab cuddoon baan leeyahay lambarka wicitaanku fadlan waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan sideetan mar kale wicitaanka haddii aa ku celiya saaxib yaa lambarka wicitaanka waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan sideetan iyo labo mar kale saaxiibada lambarka wicitaanka fadlan waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan sideetan iyo labo fariimuhu waa labo eber labo shan shan sagaashan iyo lix waa fariimaha oo keliya mar kale labo eber labo shan shan sagaashan iyo lix waa fariimaha oo keliya lambarkaa saaxiibayaal assalaamu calaykum eh, waa leyla eyga ayaa la- ah, ma fahmin fariintan aad bay isku dardarsan tahay xidigta nolosha caashicuud ifrax social waan ku salaamay macaanta igu salaan reer muqdisho qalbi waa banaadir isla cadaado byby social ayaa laleeyahay aad baad mahadsan tahay walaasha qaali caashicuud kolley fariintii waxay ka jawaabaysaa social saaxiibada kale ayaan wicitaanka alo alo alo asalaamu calaykum
Waalaikumsalam warahmatullahi soo dhawo walaalo magaca iyo goobta
Ya, magaca iyo goobta ii raaci
magacaygu waa Cabdisalaam iyo Sheekh Xasan Gadawac.
waad la socotaa barnaamijka
Ah, qodobada maxaad la yaabta haddii aad dhegaysanaysay ka telefoonka.
aad baad u mahadsantaha saaxiib sare inkastoo dabayl ee saa-idana ay kugu furneed saaxiibada kale ayaa weli fursada siinaya dhegeysan kale wicitaanka alaalo
calaykum asalaam waraxma soo dhawo walaalo galab cudjoon casiro qurux badan baan ku leeyahay magaca iyo goobta
walaalka cabdirashiid waa mahadsan tahay waa cimraan oo joogta xaafadda bakiin cimraan waad la socotaa barnaamijka
si wanaagsan walaalka cabdirashiid waa la socda ani waxaa igula la yaab badnaa ninka cabsida taleefonka u laqay iyo gab- ninka gabadha eyga u aroosinaysa eyga kale labadaas qodob baa kuula yaab badneed
labadaasaa igula la yaab badnay laakiin cabdirashiid oo ani garabta la yaabaa wadaa haye soo daa soo daa cimraan
een waxaa waxaa ani la yaabka aan wado waxaa waaye waxaa igula la yaab badnay dunida intaa soo joogay Mhm.
maalin maalmaha kamid a ayaa gabar nin ayaa wuxuu wa- hore u u dhalay gabar markaasu gabadh gabadhiisi oo yar uu naagtii furay Mhm.
kabacdi gabadhii oo weyn oo inana ninka macallin oo ahaa dugsiga hayay gabadhii oo dugsigii lasoo geliyey Mhm.
kabacdina gabadh gabadhii uu damcaba ninkii uu shukaansadaba marka eh, ninkan gabadha isaga baa dhalay laakiin iyadoo yar buu hooyadeed kala tageen kadib gabadhii way soo weynaatay isagoo war u haynin dugsigu macalinka ka ahbaa gabadhi lasoo geliyay markaasna kadibna dabaca ka galay
ha gabadha marku dabac ka galo uu shukaansaday uu shukaansaday in badan gabadha laakiin inaha asaguna inaha ayaa lagu yiraa ma dhiirayana ma weydiisan laakiin gabadhii nin kale oo naagtii guursaday ayaa haba iska dhii jirtay ninkii gabadhii wuxuu shukaansaday oo kabacdi guura laisla gaaray si fiican laakiin gabadhii ninkii waa macnaha isagoo waalidkii midna ka doonin uu la tegay waa guursaday kabacdi markuu a- uu gabadhii ay uur yeelatay oo waayo badan la joogo markaas kabacdi a- aba ninkii gabadhii haddii la aftirsado wax badan la joogaaba laysku soo dhaca oo ninkii aaboo noqdo
dhacdo la yaab dhacdo la aad baad mahadsan tahay cimraan gala wanaagsan adiga reerka B- eh, bakinba runaanti waa dhacdo la yaab leh mar haddii dhibkaas ay leedahay waalidka hadduusa car- eh, carruurtu ayna waalidka ay kusoo barba- kusoo ag barbaarin oo markaasi in badan kala maqnaashihu dhibkaas oo kale ka dhalan karo aad baad mahadsan tahay eh, cimraan saaxiibada kale ayaan weli fursada siinaya dhegeystahan kale wicitaanka halo halo
Assalaamu calaykum.
calaykum salaam waraxmat suu dhow walaal magaca iyo goobta
Waa Ismaan Joogta.
waa la socota cusman barnaamijka
Haye, si gaara maxaad ula yaabta
waxaan la yaabay ninka telefoonka laqa.
aad baad mahadsantaha saaxiib sare waan kaga mahad celinayaa sida quruxda badan oo aad markaasi barnaamijka kaga qayb qaatay saaxiibada kale ayaan weli fursadda siinaya ee doonaya inay markaasi iyana ay barnaamijka ka qayb qaataan fadlan wicitaanku waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo shan sideetan iyo labo een, fariimuhuna waa labo eber labo shan shan sagaashan iyo lix faras boholku naaxo baabuurka ordee kugugaya buungari iyo baladkii raaxada oo bartay ku dhaaraatee ay ku dhaaraatee dhalinyara badraantaaheelada walaalay buurka iyo jiibtiyeelada walaalay inta laysu soo baxayeelada hunooy buuruhu daryaamaaneelada walaalay goobile la bururaayeelada walaalay habla wada bureeqaaheelada boqorkiyo dhaclin xiranheelada hunooy ay buraan burtiriyaaneelada walaalay inta laysu soo baxayeelada walaalay goobile la boodaayeelada
mar kale galan wanaagsan baan saaxib yalaawada in ka leenahay assalaamu calaykum cabdirashiid waan ku salaamo waa xilkas xayad oo ku sugan laaweyn qosol bay markaasi bilowday waxaan la yaabay aniga ninka cabsida darteed ayaa leeyahay taleefanka u laqay wallaahi cabdirashiido waaba yaab haddii cabsi sidaas loo leeyo- loo yeelayo cabdirashiid xubintan tabinteeda aad ku fiican tahay ale- ayaa la leeyahay ma la dhihi karo aad baad mahadsantaha walaashay qaaliya saaxiibada kale ayaan weli fursadda siinaya ee ay doonaya inay markaasi barnaamij ka qayb qaataan daqiiqada ee qura ayaa inoo haray iyo wax ka yara toddoba daqiiqo saaxiibada kale ayaan weli fursadda siinaya ee doonaya inay markaasi barnaamij ka qayb qaataan dhegeystahan wicitaanka alaalo calaykum salaam waraxmat suro walaal magacayo goobta
cabdirshiidow waa cabdisalaan oo mar kale soo labto hade ku sugan waxaan si aada oola yaabay eyga eyga kale haddaan cabdirshiidow kuma sii kaftamo waxaan ku dhihi lahaa lacagta eyga lagu lagu guurinayo anaaba meelo kale ku tegi lahaa lacagta iga lagu guurinayo
anaaba meel kale ku tegi lahaa walalow adiga marka waxaa leeya yurub baa ku geli lahaa lacagtaas
haa adeega adeega waxa- adeega ugu raadinaya eeyaakan aad baad mahadsantahay saaxiib sare aad baad mahadsan tahay waaynu kaga mahad celinayaa sida quruxda badan fadlan wicitaanku saaxiib saaxiibada soo wacay lambarka sagaashan lixda u dambeyso ogow dhegaystow haddii lambarka soo wacdo barnaamijka kama qayb qaadan doontid sababtoo ah waa farriimo oo keliya labo eber labo shan shan sagaashan lix lambarkaas waa farriimo oo qura Een, haddii aad soo wacdo taas micnaheedu barnaamijka kaga qayb qaadan kartid saaxiibada kale ayaan fursadda siinaya balse doonaya inay barnaamij ka qayb qaataan oo labo toddobaatan sideed toban iyo shan sideetan iyo labo ayaad wicitaan kaga qayb qaadan kartaan
bilcil hoos qabowlo banka ceel caddeeyo bura iyo ku yaal gabol barkin luqunta ku sura baasha kuula dhaca dhinac barqadi maray tahay cirkoo soo burqa saaxiibka qadka ku jira ayaa markaan janiskiisa siinaya halaala
Hello, salaam calaykum.
calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu galab wanaagsan casiro qurux badan soo dhow walaalo magacay goobta
Cabdirashiid walaalkay galab wanaagsan waxa way kaala soo xiriiraysaa adeegas.
najax mar kale garba cudzoon casiro qurux badan baan ku leeyahay barnaamijka waa la socotaan filaya qodobada si gara maxaad ula yaabteen
Waxaan la yaabay walaalkay eyga la aroosinayay lacagta badan lagu aroosinayay. iyo ninka tal- iyo ninka taleefanka cunay hiilinimo iyo ciyaalkii ilaa iyo laba salatan laaan baa umaleynaa eyga waxaa la leeyahay najaxay lacag kor u dhaafaysa shan iyo soddon kun oo doolarka maraykanka ah ku baxda arooskiisa
ama kun doolar oo culays qabaa laakiin aroos ee soomaalidan haddaan wax yar fiirino een, haddii gabadhu dalbato laba kun iyo saddex kun iyo ninku madaxu gacanta saaran wuxuu leeyahay war aniga qarankaas ma geli karayo arooskaas qaali waaye
haa bow lacagta ka badata la yaabay aad baad- aad baad umahadsanta walaasha qaaliya waynu kaga mahad celinaynaa sida wacan ee quruxda badan oo aad markaasi barnaamijka kaga qayb qaata saaxiibada kale ayaan weli fursadda siinaya dhegeystahan wicitaanka ayaan janiska siinaya alaalo
halo salaamu calaykum calaykum salaam waraxama galab cudwan qasir casiriye qurux badan soo dhow walaalo magacaya goobta
walaalkay cabdirashiid hana waa joogtay haniyey mar kale galab wanaagsan baa kuleeyahay walaalo waan ku soo dhaweynaya qodobada waxaan filaya inaad la socoto si gaara maxaad ula yaabta
walaalow nin waxa la yaaba ninka taleefonka laqaani wax usoo walaaq walaalo taasani qofka taleefon laga karaba
ninkan ee cabsida darteed taleefonka ee u liqay
rumaka kashaadlaya muxuu qofaa taleefonkiisa laga karaba
ma jirto durbaxa laada marka arrintaas ma dhici karto bismillah asoo ma dhaafi kara macbuuba ka gelina muxuu laga karaba sanad aaminsana laakiin inta badan haniye marka warbixinadaas oo kale waa jaraadyada qore inta badan eh, marka la baaro oo kale warbixinaha baa jira qoraya anaku kolley Ah, waa la socda cabdirashiida marka iyaga lacagta badan lagu wareysina waa la yaaba asaga lacagdi si gaara haddaan kula kaftama adiga haniye arooskaaga lacag soddon iyo shan kun oo dollara ma ma ma- ma ma ku bixi lahayd ma oran lahayd ha lagu dhigo
aniga mustafaanka sayid si gaar adiga haddaan kula kaftama ma dhihi lahayd eh, lacag eh, labaatan kun kor u dhaafaysa arooskii ugu baahanaa inuu ku kaco
bismillah ma aniga haddaan dhigi lahaa kuwa taasoo dhici haddaan anigu bixi lahaa laakiin ma anaga soomaaliya saan joogno wiilashan ma ogola qoysaas ma awoodaanbe
aad baad umahadsanta walaasha qaaliya waan kaga mahad celinaya sida quruxda badan aad markaasi barnaamijka kaga qayb qaata weli saaxiibada kale ayaan fursada siinaya dhegeystahan kale wicitaanka ayaa jaan isgeenaya halo halo oo
salaam calaykum
anigu sida soo dhawo walaalo magacay goobta
uuna suwarsade dabayl baa kugu furan hadday macquul tahay iska yaraa xaddi dabaysha magaca aad baan uga xumaa dhegeystayaas waxaa moodaa in dabayl saa'id ah ay ku furanta dhegeystayaasha waxaan ka codsanayna inay dabaysha iska yaraa xadidaan si aniga saaxiibada kale aynu u maqalno halo halo calaykum salaam waraxmat soo dhaw walaal magaca iyo goobta
walaalkay qaali cabdisalaamaya magacaydawaaye waad la socdaa barnaamijka
waa la socdaa walaalkay si gaara maxaad ula yaabta
cabdirashiid hore waxaan aad iyo aad ula yaabay ninka telefoonka dhaqay waa ninka telefoonka laqaba aad adiga aad kuu soo jiitay iyo eyga lacagta faraha badan lagu aroosanaya aad baad umahadsanta walaasha qaaliya waana kaga mahad celinaya si dabcan aad markaasi barnaamijka kaga qayb qaadanaysa saaxiibada kale ayaan fursadda siinaya dhegeystahan wicitaanka jaaniskiisa halo halo hallo halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhawo walaal magaca iyo goobta
waa maida cabdirashiida soo laabta xaafadda anaada joogto haye ma ida soo dhawo maxaan ugu biirinaysa galata mar kale
walaa cabdirashiida naagta eyga sanad walaa waa la yaaba dheh Wa- waa gabadhan eyga lacagta ku bixisay ee, shan iyo soddonka kor u dhaafaysa
haa wala-
aad baan uga xumay maida qadka ka goay rajinaya soo laaban doonto En, assalaamu calaykum waan ku salaamo walaalkay cabdirashiid raashka naymku waa xidigta farxadda ayaan dhool oo joogto xaafadda hoyga aqo- aqoonta baa qoran laakiin waxaan u fahmay aqoonta inay tahay ayaan dhoolay sidaan u fahmay Eh, bakiin wallaahi waxbaa ka dhacay waxaa la yaaba ninka taleefonka laqay En, waayo waxaan Eh, waxaan salaamaya asxaabta ifraaca social caasho cuud najax siyaax samri jecel baay galan wanaagsan annaguna galab cudban baan kulena dhegeystahan wicitaanka jaaniskiisa halo halo
haa halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam waraxma soo dhawo walaal magaca iyo goobta
waa mumtaas oo kaafa waa yara joogta si gaara maxaad ula yaabta
waxaa la yaabay si gaar ninka telefoonka laqa iyo eyga lacagta badan lagu aroosiyey labadaas aan la yaabay aad baad umahadsanta walaalo waan kaga mahad celinayaa sida quruxda badan gabagabadii barnaamijka ayaan ila soo gaarna farsimaqaanku wuxuu leeyahay wakti kuma hayo saabirin waxay leedahay cabdirashiido wakti kuma hayo aniguna saaxiibada waxaan leeyahay goor dhow hawadaan isku macsalaamay doona balse dhegeysta ugu dambeeya nasiibka u yeesha ayaan baadi goobaya waa dhegeystaha ugu dambeeya ayaan siinaya dhegeystahan ayaa ugu dambeeya jaaniskiisa halo halo
daalwaa ismaana soo laabtay codka ayaan u baahanaa markaas aan u baahanahay in si dhaqsi lagu gudaalo cismaan dhegeysta ugu dambeeya baa tahay en, eh, soo koob
heestii waxaan rabaa shuureeyere iyo farxiikama yare qaadeen aad baad umahadsanta saaxiib sare aan ku ciyaari doonaa tootuna samxo n waktigii baa iga dhacay oo saabirin waxay leedahay cabdirashiid waqti waa kaa dhacay aniguna kuna kow jeer waxaan u mahad celinaya saaxiibada barnaamijka ka qayb qaatay kuwa fariimaha iyo sidoo kale kuwa wicitaankaba dhammaantiin saaxiib yaal oo aad mahadsantihiin waxaan kaga mahad celinaya sida quruxda badan oo markaasi barnaamijka aad uga qayb qaadateen En barnaamijka muddada hawada ka baxaya saabirin xasan maxamed ayaa farsameynaysay anigu cabdirashiid cali maxamed ayaan ahay waana ila socodsiinaya tan iyo barnaamijka mid lacayna intaan toddobaadka xiga dib u kulmi doona waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo heesta gayaan dumar axmed rasta afartan daqiiqo oo keliya ayay taallaa youtube-ka weliba ninka kamarada iyo muuqaalka duubista lagaga haray ee xaatif digital studios nabaday galab wanaagsan
madumoygaya dumar adaa igu filnaa kasta igu filnaado markii aan ku fiirshaba jacayl igu fogaado halbowlaha ku faafiyo farxad baan dareemaa tanficeed ka durtee fudud aan lahayne garashada fayowle fikirkeedu saxanyahay ankufaanaba tahay haha ankufaanaba tahay tanficeed ka doortee fudidaan lahayne garashada fayowle fikirkeedu saxan yahay aan ku faanaba tahay aha aan ku faanaba tahay feejignaanta dumarkana waxaa tahay filkeedaan asal faragobeedo qalbigayga furatay gaariyahay filka dumar alla dumar ada igu filnaade feejignaanta dumarkana waxaa tahay filkeedaan asal faragobeedo fikirkeedu saxan yahay gaariyahay filka dumar alla dumar ada igu filnaade warkaysada wax faaqida falaan qayaxa shaqa warkii fiidkii baxayba falladiisi lagu daray inaan ka fakarayo maqlumoy ku jecelahay warkisyada wax faaqida falaan qayaca shaqa warkii fiidkii baxayba falladiisi lagu daray inaan ka fakarayo adumoy ku jecelahay labadii istaanta